barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal wakuuda iyo barka duurnimo xiliga geeska africa iyo lixda iyo barka aroornimo xiliga washington d c waa khamiis sideed tobanka juun sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo zaare ciidla nuur
qodobadaanu idinku hayna idaacadda waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay mid ka mida dhallinyarada hal abuurka ah ee sameeya heesaha jacaylka wiil dhallinyarada gobolka hodal ka mid ah ayaa igu yimday meel annagoo ka bunayna maqaxi kaafiya wuxuu yiri wana waxaan jeclaaday gabadh la yidhaahdo huda waxaana joogtaa Canada kolka waxaan idhi war gabadhaasi way fogtahee heesay ku timaado waa inaad samayso yidhi moogtahay kolkaa waxaan sameeyey hees aan leeyahay saddex beydaan ka heesta ka sameeyey halkaa moogto beydka koobaad wuxuu ku dhammaadaa aynu hoyga le howrno har macaan huday kaale waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan gabdho hal abuur ganacsi oo cusub kusoo kordhiyey magaalada boosaaso sidoo kale waxaan barnaamijka ka maqnayn heesihii aanu idinku talagalnay
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa arbacadii shalay tashaaca ka qaaday in maraykanku cunaqabateyn cusub saaray dowladda waddanka syriya ee uu hogaamiye madaxweyne bashaar al asad ee muddada dheer dagaalku ku socday cunaqabateyntan cusub ayuu maraykanku si gaara u saaray qoyska madaxweyne asad xubno ka tirsan xukuumaddiisa iyo hay-ado kale oo la sheegay inay gargaar u fidiyaan xukuumadda master asad iyadoo ay hore u jirtay cunaqabateyn kongareska maraykanku ansixiyey oo la saaray dowladda syriya bishii disembar ayuu haddana madaxweyne donald trump soo saaray cunaqabateyntan oo saameynaysa cid kasta oo xidhiidh la yeelata qoyska bashaar al asad iyo xubnaha xukuumaddiisa dalka syriya ayaa laga soo bilaaba sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ay ka jireen dagaalo lagu hoobtay oo wejiyo badan isku bedelay muddadaasi welina ay dad badan oo dumar iyo carruur u badani ay ku dhintaan maalin kasta caasimadda shiinaha beijin waxaa lagu soo rogay xadidnaan dhinaca isu socodka dadweynaha ah si markaasi la isugu dayo in la xakameeyo cudurka coronavirus oo laga baqanayo in magaaladaasi uu ku faafayo xilli brazil ay soo warinayso in kiisas hor leh oo cudurka coronavirus laga soo sheegayo islamar ahaantaasina kiisasku ay noqdeen kuwa aada u fara badan maraykankana dhimashada coronavirus waxa uu noqday mid ka sarabata dadkii ku dhintay dagaalkii koowaad ee dunida tallaabooyinka beijin laga qaado waxaa ka mid ah in la kansalo dhowr duulimaadyo oo guda ahaa iyadoo dadka lagu qasbay inay kala fogaadaan si markaasi looga fogaado in cudurkaasi uu ku faafo gudaha dalkaasi shiinaha gaar ahaan magaalada beijin waxaa la sheegayaa in magaalada beijin laga soo wariyey ilaa iyo toddobaadkeenu kasoo gudninay boqol iyo soddon iyo toddoba kiis oo cudurka coronavirus ah halkaasoo la sheegay in laga soo helay goob cuntada lagu iibiyo brazil waxay soo warisay in talaadadii la diiwaangeliyey oo kiisas hor leh afarlabaatanki saaca lasoo dhaafay waxaana wadankaasi la sheegaya in kiisasku ilaayo hadda ay gaarayaan sagaal boqol oo kun waxaa ka sarreeya keliya wadanka maraykanka
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington abwaansheed oo ka mida dhallinyarada hal abuurka ah ee gobolka awdal ayaa ka mida dhallinyarada waayahan damba sameeya heesaha jacaylka wariyaha v o e dee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay abwaansheed waxaanu ka waraystay sida uu ku soo bilaabmay hal abuurkiisu abwaansheed wuxuu ka mid yahay abwaanada sameeya heesaha jacaylka ee la xidhiidha dhallinyarada abwaansheed bal waxaad noo sheegtaa heestii ugu dambeysay ee jacayla ee aad abuurto iyo sababaha kugu kalifay inaad alifto marka horese waxaan u mahad celinayaa v o eda barnaamijka dhallinyarada gaar ahaan weriye haashim iyo guud ahaan v o eda ayaan u mahad celinaya marka horeysa wiil dhallinyarada gobolka hodal ka mid ah ayaa igu imday meel annagoo ka bunayna maqaxi kaafiya wuxuu yiri wana waxaan jeclaaday gabadh la yidhaahdo huda waxaana joogtaa canada kolkaa waxaa idhi war dee gabadhaasi way fogtahe hees ay ku timaaddo waa inaad samayso yidhi moogtahay kolkaa waxaan sameeyey hees aan leeyahay saddex beydaan ka heesti ka sameeyey halkaa moogto beydka koobaad wuxuu ku dhammaadaa aynu hoyga lee huurno har macaan huday kaale beydka labaadna wuxuu ku dhammaadaa aynu hoyga lee huurno howlwadaag huday kaale ka saddexaadna wuxuu ku dhammaadaa aynu hoyga lee huurno haramuus huday kaale buu ku dhammaadaa moogta kolkaa waxaan idhi hawlkaar adag habayn toosan hidda sida haqdhowr suuba haybad badan hanaan fiican hadal wacan halyay deeqa hawlkaar adag habayn toosan hidda sida haqdhowr suuban haybad badan hanaan fiican hadal wacan halyay deeqa nimuu helay jacayluhuuno ku habsaday dartaa hawlay kala jira huday huuno harawiyo halkaa taale nimu helay jacayl huuno ku habsaday dartaa hawlay hala jira huday huuno harawiyo halkaa taale aynu hoy gale ee heedhe harmacaan huday kaala aynu hoy gale ee baayo harmacaan beydka labaadna waxaan idhi tiyo hagar darta ay hayso habeenlayl hurdo aan seexaan adna hudo halo oo mooye islahayn hoygeenii kaalay tiyo hagar darta i hayso habeenlayl hurdo aan seexaan adna hudo halo oo mooye islahayn hoygeenii kaalay huday kanaadi waa hiile maad hargaysa u soo haadiid ama xamar u soo hoyatid duqna hooyo waa hadiye huday kanaadi waa hiile maad hargaysa u soo haad ama xamar u soo hoyatid duqna hooyo waa hadiye aynu hoy galehe aado howlwadaagu huda ay kaalay aynu hoy gale ee huno howlwadaag huda ay kaalay beydka saddexaadna waxaan idhi meeshahoo huday u baahni miyuu hadal bogsin huno amba hees hiiga doojin huda calanka lo oo saaray meeshahoo huday u baahni miyuu hadal bogsin huno ama hees hiiga doojin huda calanka lo oo saaray anharaad bexee huno hore iigu imo hayadhe oo huday jabuu taahadh hesalaaga hela ayaaye anharaad bexe ee huno hore iigu imo hayadhe oo huday jabuu taahadh hesalaaga hela ayaaye anku hoy gale ee heedhe haramuus hudaay kaalay aynu hoy galehe aado haramuus hudaay kaalay halkaasaan kusoo dhameeyey heestiyo dee weli huda waan sugaynaa kaasi wuxuu ahaa abwaansheed oo ka mid ah abwaanada dhallinyarada ee hal abuurka heesaha jacaylka sameeya oo aan ku wareysaynay magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
markana nala dhegaysta heestan
waa tahay halka aynu kaga gudubna heestaasi halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a gabdho dhallinyara ah ayaa magaalada boosaaso ka sameeyey hal abuur ganacsi kaas oo dadka guryahooda lagu geenayo dalabkooda cunooyin fudfudud oo makhaayadaha ay ka sameeyaan sucaad nuur cabdulaahi ayaa wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf uga warantay hal abuurkan ganacsi oo ay kusoo kordhiyeen magaalada waxaa maqaaxidan u hirgelinay dhibka ka jira magaaladan aragnay annagoo ah gabdho dhallinyaraa inaan furanno barnaamijkan marka aragnay waxyaalo badan oo ka jira maaragtay shaqola'aanta socod la'aanta maaragtay guri fadhigii wixii marka waxaan go'aansanay inaan mashruucun aan iska furanno annagoo dhallinyaraah waana waana go'aansan waxaan go'aansanay ahayd horta badanaa waxa weeye wax macmacaanka iyo maaragtay waxyaalaha macmacaanka cunooyinkii cunooyinka iska iisiya oo helsigii iyo waxyaalahaas iska u samaynaa ay dhallinyaradina u baahan yihiin oo wixii maaragtay wadankiina macmacaani badan oo maaragtay meelo macmacaanoo toos loogu taga aysan lahayn marka laga yimaado macmacaanka iyo lagu sameeyo goobtan ma leedahay goob dhallinyaradu ay shaaha ka cabi karaan habeenkii ku caweyn karaan haa waa way sameeyaa tagawey ahaan qofkii isagoo gurigiisa jooga buu horta soo dalban karaa taxi usoo dirsan karaa service service ahaan bay dadka usoo dalbadaan kadib taxigaan u saaraynaa meel la fariistoo maaragta lagu caweeyo oo way leedahay oo dadka ay fariisanayaan hadday rabaan tagawey ahaan hadday rabaan maaragta fadhi labada way helayaan nooca macmacaanka ee halkan lagu sameeyo maxay isugu jiraan cunooyinka badana adigo aan samayno horta waxa weye wax sokorta inuu ku yar tahay dufantiina ku yar tahay dadna waxay dalbanayaan wax macmacaan ku badaya dadna waxay dalbanayaan wax macmacaan ku yaryahay marka way u kala qaybsan yihiin haddii noqoto maaragtay horta badanaa waxa sameeyaa xooga cunada qamadi baa ku dardaraa maaragtay bahal samiida layiraahdo oo wadankeena aan laga helin oo cunadiina maaragta dhadhan u yeelaysa wixii maaragtay helsina ah marka maasha allah way ku faraxsan yihiin waa badanaa markii hadda go-an tahay oo kale uu kusoo wareerinaya wa kuleeya maxaa maanta u joojisay maxaa saa u samaysay adaa mudan
marka waxaad u furateen shaqala-aanta wadanka ka jidhay awgeed baa u furateen goobtan haa shaqala-aan awgeedaan u furanay dee dhallinyarun waa iska taqaanaa way iskaga baahan yihiin waxay isku mashquuliyaan haddii kale waxyaalo kalea maskaxdooda kusoo dhacaya oo maaragtay nafsadooda ay halis ku geli karto marka anaga waxaan go-aansanay inaan maaragtay anaga intaan wax kala samayn lahayn inaan maaragtay meel aangoob aan ka shaqaysano aan furano waay dadku sidee u yimaadaan marka halkan yaa u badan cidda timaada goobtan waxa u badan waa dhallinyarta socodkeedana waa iska roonya maasha allah marka waxaan rajaynaynaa maaragtay inay socodkeeda sidaa hadda tahay sikasii fiican inay noqon doonto ilaa iyo heerkee jeceshiin marka inaad ka gaadhaan halabuurkan ganacsi ilaa heer sare ee aan noqonno goob majidaa meel kasta majidaa laguma teegi karo hadday noqoto gobolada hadday noqoto magaalooyinka kale inay maaragtay sii kobcanto ganacsigeena marka shaqadan dadku sidee u arkaan marka gudaha magaalada boosaaso gabdho dhallinyaro ah oo goob maqaaxi ah oo macmacaanka lagu iibiyo halkan ka furay maasha allah dadka horta waa ku wada qanceen gabdho dhallinyaro oo maaragtay juhdigooda saaraya ganacsiga ay soo saarteen marka aad bay dadka qaarkoodna ugu wada farxeen maasha allah oon ku faraxsannahay shaqadan oo kale oo in laga furo magaalada boosaaso ma wax ku cusubaa mise horey bay u ooleed hadday badanaysaa inay gabdhihii dhallinyarta ahaa inay maaragtay shaqooyin hal abuur ay samaystaan marka waxaan rajaynayaa gabar walba maaragtay oo hami leh inay hamigeeda bannaan kusoo saarto aysan qarsanin ina maaragtay aan saldhigeena noqoto meel mujeda loo fariisan karo oo dadkii maaragtay toos nagu imaan kara awal meesha guriga nooga sadalba jiraya meel goob ganacsi aan u fariisano inkastoo hadda wakhtigii maajida ee ganacsigu dhulka uu ku dhacay laakiin way soco way tahay inay hadda xoogaa adag tahay inay iskeento qarashkii soo saaraysay iyo qarashkii meesha ka baxayay marka insha allah adigu waxay noqon markay xanuunadan iyo waxa koronadaas iyo waxaas asiibay ma ahane wixii waxaan rajeynaynaa in maaragtay markii korona hadda waa laga baxay hadda insha allah way soo noqonaysa hadday soo noqotona dee wax dhiba ma imaanayo wixii horey fiicnaanaysa gabdho badan baa shaqala-aan ka cabanaya oo wax bartay shaqadan in macmacaan lagu sameeyo magaalada boosaaso dadkan laga iibiyo qaar badanoo dhallinyarada ah aad bay shaqadan u arkaan inay shaqo tahay liidata marka adiga shaqadan sidee u aragtaa ani shaqadayda maasha allah ku faraxsanahay waayo waxaa mujira waxa weligay ku hamin jiray bay ahayd way jirtaa anu familkaygu ay dhaheen laakiin markay arkeen dee inaa maaragtay hal abuurkaygu fiican yahay waa igu dhiirigeliyeen waxayna dhaheen waa kuwa go-aanay garab istaageen waan ku faraxsanahay waxaana waaridka qaarkood gabdhahooda qalad bay ka fahmaan waayo gabadhan waa usoo shaqaynaysaa hadday yacni ay kalsooni siiyaan gabadhooda wax badan bay usoo caawinaysaa ani marka waxaa dhihi lahaa familka inay gabdhahooda kalsooni xoogaa siiyaan horta maasha allah aniga waa jiraan waarid waaridkayga maasha allah marka waa isaacideen laakiin waa jiraan waaridiyo maaragtay gabdhahooda isdhahaayaan dhib baa loo geysanaya hadday waxaa gasho ganacsigaas oo dhibba hadhowto maajada ka imaan kara laakiin ma ahan dhibka ka imaan kara waxaad u fiirisaa base maxay gabadhaada kuu qaban kartaa maxay mustaqbalka kuusoo habeen anu marka waxaan rajeynayaa familkayga horta waa igu maasha allah waxaan rajeynayaa meesha hadda taaganaa meel ka saraysa inaa geeyo haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa dib u bilowday waxaana shalay kulanka lagu furay neediyada manchester city arsenal kulankaas oo gegada lagu ciyaaraya aan wax taageeryaal ahi joogin ayaa waxaa naadiga manchester city ay si xarago leh uga badisay naadiga kubadda cagta arsenal oo ay uga wadroonaatay saddex gool iyo waxba saddexda gool naadiga kubadda cagta ee manchester city waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada rahim starlin dibroye oo rigooro dheliyey iyo forin oo daqiiqadii ugu dambeeyey goolkii saddexaad u dheliyey naadiga arsenal oon wax goola dhalinin ayaa daqiiqadii afartan iyo sagaalaad laga diray ciyaaryahan david louis oo roose laga siiyey louis oo ahaa ciyaaryahan bedel kusoo galay ayaa waxa uu noqday mid durbaba laga saaray ciyaarta kadib markii uu khalad galay sidoo kale naadiga astonvilla iyo shevil united oo wada dheelayna bareejo goole la-aan ay ku kala baxeen horyaalkaasi ayaa naadiga kubadda cagta liverpool oo sagaaliylabaatan kulana ciyaarta waxay leedahay labayo siddeetan dhibcood manchester city ayaa iska leh lixdan dhibcood leicester city ayaa konton iyo saddex iska leh chelsea ayaa afartan iyo sideed dhibcood iska leh dhinaca kale dalka talyaanigana naadiga napoli ayaa ku guulaystay coba italy kadib markii ay rigoorooyin kaga awodroonatay naadiga yuventus ciiryaanada paulo di bala iyo danilo ayaa ka khasaariyey rigoorooyinka naadiga yuventus hase yeeshee naadiga napoli ayaa ka faa'iidaysatay oo markaa dhalisay rigoorooyinka ay u baahnaayeen sidaasina ku guulaystay kooba italy naadiga napoli ayaa sanfaynalihii kasoo awdroonatay naadiga inter halka yuventus ay sidoo kale soo reebtay naadiga milan maanta naadiga real madrid ayaa la ciyaari doonta naadiga valencia kulan ka tirsan laliga dalka spain waana kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo deportivo alaves waxay la dheli doontaa naadiga real sociedad horyaalka laligaha dalka spain oo isaguna kal hore bilowday ayaa waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo lixdan iyo afar dhibc iska leh sagaal iyo labaatan kulan oo ciyaartay real madrid ayaa konton iyo sagaal dhibcood iska leh siddeed iyo labaatan kulan ay ciyaartay waxaa sevilla iska leedahay koo iyo konton dhibcood sagaal labaatan kulan oo ciyaartay atletico madrid oo sagaal labaatan kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay afartan iyo sagaal dhibcood dhinaca champions leaga waxaa go-aan laga gaaray xilliga lasoo gabagabeynayo waxaana la sheegay in champions leaga lasoo gabagabeyn doono bisha agost ee soo socota iyadoo markaasi lagu ciyaari doono magaalada lisbon ee dalka burtuqiiska waxaa sidoo kale lagu dheli doona magaalooyin kale oo dalka jarmalka ku yaala iyadoo qorshaha markii hore uu ahaa in magaalada istanbul lagu soo gabagabeeyo hase yeeshee coronavirus darteed ay ciyaarahan wax badan iska bedeleen lugta labaad ee wareegga lix tobanaad oo hadda la ciyaarayo ayaa lasoo gebagabeyn doonaa oo la ciyaari doona toddobada bisha agost iyo sideedda bisha agost waxaana lugta labaad ay kooxuhu isku arki doonaan toddobada ilaa iyo sideedda bisha agost manchester city oo lugta labaad la ciyaari doonta naadiga real madrid chelsea ayaa la ciyaari doonta naadiga bayan munich yuventus ayaa leon la ciyaari doontaa halka napoli iyo barcelona ay wada dheeli doonaan marka kadib ayaa wareega kuwatafaynala waxa uu noqon doonaa hal keliya oo badbaxa kooxdii laga badiyo ay sii socdan doonto maadaama laba goroon aan lagu kala dheli doonin oo kulamada dhammaantooda laysku raacay in lagu ciyaaro dalka burtuqiiska iyo dalka jarmalka waxaana ay kooxuhu isu arki doonaan labaiyo tobanka saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka agost halka samifaynalaha la dheli doono sideed iyo tobanka agost iyo sagaal iyo tobanka agost faynalana waxaa la ciyaari doonaa saddex labaatanka agost oo lasoo gebagabeyn doono laguna soo gebagabeyn doono magaalada lisbon ee dalka burtuqiiska laakiin sanadka soo socda ayaa waxaa la sheegay in faynalaha lagu ciyaari doono magaalada istanbul oo qorshaha uu ahaa in sanadkan lagu ciyaaro hase yeeshee coronavirus darteed ay ciyaaraha qorshooyinkooda wax badan iska bedeleen waxyaabaha kusoo kordha dhegaystayaal waan idiisu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
mahadsay jamaal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatana kusoo dhowaada heestan oo ay wada qaadayaan fanaaniinta cali najiib iyo kiin jaamac
idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa tan iyo kulanti dambe saaxiibada inay dhegaysanaya nabadgelyo